alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin ثuma الصlaaة wالslaamu clى cabd اllah wrasuulih muxamedi wclى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira biidni illaahi subxaana wa tacaala walaalayaal maanta oo bisha ramadaan ay tahay shan iyo tobankii ramadaan sannada kun afar boqol labiyo afartankii hijiriyada waxaa insha allahu tacaala ballan inoo ahayd inuu sheekhu inooga jawaabo su-aalihii dadweynuhay soo gudbiyeen su-aasha koobaade maantaan ku bilaabayna waxay tahay sheekh odaygii gaboobay iyo islaantii da awgeed u soomi kari waayey maxaa saaran sheekhana baaraka allahu fiik bismi illaahi raxmaan raxiim qofka weyn ama labba ha ahaada ama dhadigba ha ahaado ee harimka ahee weyn ee soomi kari waaya ama dee soonkai awoodi kari waaya waxa saaran fidya oo tacaamu miskiin miskiin baa la quudinaya bisha dee tobankii horena u bixin karaya tobanka dhexa u bixin karaa tobanka dambena waa la bixin karaa qofku bishaa dhexdeeda awalkeeda ama aakhirkeeda intaba uu bixin karaa fidyada miskiinka la quudiyo ee markaa miskiin buu quudinaya xagga fidyaduna way soo noqnoqotaa su-aasheedu fidyadana waxay tahay ama raashin qaydhin buu bixinaya isagoo dee qaydhin buu bixinaya raashin qaydhin ama isagoo intuu kariyo ayuu dee aqalka ugu samaynayaa miskiinkaasa dee maalin kasta dee la cashaynaya hadduu la casheeyo dee way ka dhacday maalin kasta waxaa kaloo bannaan sida saxaabadoo ka sugnaatay inuu cunto fara badan sameeyo uu soddonkaba u yeedhana way bannaanta hal habeen hadduu wada cashaysiiyo ama dee hotel buu geeyaba waa ka ansaxaysaa yidhahdo halkaa ka cuno way ka ansaxaysaa haddii isaga oo aan la karin oo isagaoo qaydhin oon karsanayn oo hadduu bakhaarka uga qaado soddon kiilo ama daqiiqa ama bariisa cuntada aynu cunno cuntada dee la cunayo hadduu siiyo waa ka ansaxaysaa baaraka allaahu fiikum bismi illaahi raxmaan raxiim waxay tahay su-aashu yacnii inuu soddonka ceshaba israaciyo weliba bilowgeeda markay tahay ma bannaan tahay mise ma bannaana way jiraan culammada waa la isku khilaafay laakiin soddonka hal maamood saxaabada waxa ka sugnaaday inay maalin keliya inta cunto wada sameeyey anas binu maalik intuu maalin keliya sameeyey iyadoo dhexdeediiya inuu dhammaan u wada sameeyey marka qowlka saxda ah qowlka saxda ah inay bannaan tahay inuu qofku dhexdeedana samayn karo awalkeedana samayn karo aakhirkeedna uu samayn karo lakiin dee culummadu hadallo kala duwan bay ka leeyihin marka waxaa aahaartu u badan tahay in soddonkaba la israacin karo haddii uu hal iyo maal soddonkaa cisho u yimaadana dhib ma leh oo dee maalin kasta uu soo marana dhib ma leh haddii masaakiin kala duwan uu siiyona dhib ma leh hadduu miskiin keliya siinana waa u bannaantah baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayran sheekhana saa-iilkan waxa uu leeyahay ilmihii yaraaye sabiga ahaa soomkiisu ma ansaxaya bismi illaahi raxmaan raxiim ilmaha yar ee sabiga ah ilmaha yar hadduu wax kala saarayo u mumayisahayo wax kala saarayo soonkiisu uu ka ansaxayaa waayo wuxuu gaadhay xadkii tamyiisku gaadhay bimacnaa maadaama wax kala saarayaba soonkiisu uu ka ansaxaya xaddu tamyiis markaa xadka wax lagu kala saaro ama waa toddoba jir ama waa siddeed ama waa inta ka sarraysa aduu hadduu wax fahmi karo jawaabtana hadduu celin karo hadalkana uu fahmayo khitaabkana uu fahmayo dee waxbuu kala garanaya laakiin ilmaha yaree dee biyaha ee saddex jir iyo afar jir aan waxbaba kala saarayn ama dee tamyiisba aan lahayn waa sabi laakiin hayri mumayis waxba ma kala saarayo markaa sabiga hayrulmumayiska ah ama aan waxba kala saarayn soonkiisu ma ansaxayo waayo waxaa ka dhiman fahankiiba wixiiba ma fahamsana laakiin ninka dee siddeed jir ama sagaal ama toban jir ee wax fahmaya ajarkii isagaa helaya ajarkana dee isagaa helaya baaraka allahu fiik
baaraka allahu fiik sheekh saa-iilkan waxa uu leeyahay saambusaha haddii lagu daro hilib geel lagu sameeyo qofka weysadiisa ma ka jabinaysaa afiduuna baaraka allahu fiik horta laba masaleba in la fahmaa waa muhiim masalada hore ee hilibka geelu weysada ma jabiya mise ma jabiyo iyadu waa masalo marka masalada culummadu way isku khilaafsan yihin saddex madhab marka dee si cilmiya luqadii cilmiga lagu hadlayo si dee masaladii fiqiga masale fiqi ay tahay saddex madhab waxay qabaan hilibka geelu maba jebiye weysada hilibka geelu weysada maba jebiye hal madhab baa wuxuu qabaa weysada u jebinaya wa huwa madhab alxanaabila wa isxaaq wa daa'ifa min ahli cilm daa'ifa min ahli alcilm jamaaca weliba min asalaf waxay qabaan hilibka u jebinaya xadiiskii imaam muslim uu saxiixa ku soo saaray baa u deliilay bay yidhaaheen halkaasay mariyeen waxaa la yaab leh waxa culammada shaaficiyada culammada shaaficiyada laba sheekh baa waafaqsan madhabkan inuu hilibka geelu sida jiro alimaam annawowi oo dee culammada waaweyn ee shaaficiyada ah xadiiskan buu qaatay wuxuu odhanaya xadiis baa ansaxay mar hadduu dee xadiisku ansaxana xadiiskaa wax kasta ka weyn waa imaamu nawowi dee leh kutubta riyaadsaalixiinka iyo iyo arbaciinka minhaajkana leh imaam albayhaqi oo isaguna culammada waaweyn ee dee kibaaru shaaficiya bayhaqi baa leenahay bayhaqi iyo nawowi oo dee iyagana cilmiga xadiiska aqoon u leh cilmiga xadiiskana aqoon fiican buu leeyihi macrifa taami u leeyihi baabkan cilmiga xadiiskana la isku dhaafaa nawowi iyo bayhaqi wahumaa shaaficiyaan ayaa waxay yidhaahdeen hilibka geelu siduu jebiya maasha allah iyagoo dee xadiiska raacay culummadan kale ee saddexda madhabna dee iyaguna adilay keeneen Wa- iyaguna de waxay leeyihin xadiiskan waxyaabo kale kaga jawaabeen iyaguna marka way jirtaa dee la- si cilmiya marka laga hadlayo laba qolba masalada ku jira xadiiskunbaana sidaa dee nawowi iyo bayhaqiba xadiiskana muslim baa soo saaray marka xadiiskaasumaan raacayna sida saxda ah hilibka geelu sida u jebiya waa qowlka saxda ah saambuusaha masaladaa saambuusaha dee saambuusihii hilibkii marka saambuusihii sidaa loo kala jaro dee waxaa ku yaallaa hilibkii geelu sidiisiiba ayaa ku yaalla marka maadaama hilibkii geelu uu isagoo sidiisii ku yaallo lama odhan karo magicii uu isbedelayo lama odhan karo magacu xaqiiqada shayga isamku waa qaacido isamku xaqiiqada ma bedeli karo haddaad tidhaa karaaciin isii wada hilib geela yahay ka waran haddaad tidhaa sandawaj isii oo haddana hilibkii caadiga uu kugu dhex jiro haddaad tidhaa isii eh, een, muxuu ahaa roos isii oo haddana dee hilib geelu sidiisii uu yahay ma odhan karto alla ka roos baa la idhaa hilib geel lama idha marka magacu xaqiiqada shayga waxba kama bedelo walaalayaal sida saxda ah hilib ee saambuusaha haddii dee lahu- waa la hubsanaya haddii la idhaa hilibkii saambuusaha hilib geel baa ku jira ood aragto ka weyse qaado midda kale khilaafkaba ka bax dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaad ka shakida ka teg baa la yidhi haddee naftu ku degi weydo waxaad samaysaa khilaafkaba ka baxda khuruujan min alkhilaafi inagoo khilaafkaba ka baxaynaba alkhuruuju min alkhilaafi waayo dee haddaad weyse qaadato shakiba maleba haddii kalena weysadaadii laba qolba ku jira marka wadaadna wuxuu yidhi way jebisaa mid kalena wuxuu fitiyooda meema jebiso marka iskaba kama baxba khilaafka iska weyse qaado shakiga wax tabaad ka baxaysaa masaladiina dee waa laisku khilaafsan yahay saambusaha waa aragteen culamo tidhi uu jebiyaa in badanna dee waa la maqlay marka inuu qofku la socdo wixii khilaafa een, daliilka iyo shakiga inuu ka baxo haddii masalada laysku khilaafo waxaaba kuu fiican iskaba weyse qaadaba hadalkaba ku jarba hadalkaba baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayr
baaraka allahu fiik sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay maadaama fadli weyn loo sheegay akhriska qur-aanka sheekh waxaan bartay hal jus oo ka mida qur-aanka markaa haddii aan ku celceliyo halkaa jusa aan bartay bisha ramadaan oo dhan fadligii iyo wanaaggii laga helaya qur-aanka ma ka helayaa afiduuna baaraka allahu fiik bismi illaahi raxmaan raxiim qofkaasi dee hal hal jus-unbuu ka bartay ama uu dee weligiiba akhrisan jiray dee ajar ajarkiisi uu ka helayo alif laa miim alif waa xarf laamkuna waa xarfun miimkuna waa xarf buu yihi calayhi salaam halka xaraf ee qur-aanka kariimka ah waxaa laga helayaa xasano waalxasanatu bicashri amhaaliha marka intaa uu garanay hadduu ku celceliyey dee uu fahmayo ajarkiisii buu ka helayay ninbaa qisadii wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninbaa mar kasta uu ama meel u baxo ama ciidan uu kaxeeyo qul huwa allaahu axad unbuu ku celcelin jiray waa la garanaya qul huwa allaahu axad saxaabada xataa waxay idhaahdeen markuu faatixada akhriyo ilow iyo ilow qul huwa allaahu axad buu raaciya mar kastaba qul huwa allaahu axad ayuu akhriyaa rasuulka uu yeedho yidhi een, qul huwa allaahu axad unbaad salaadaadaba akhridaaye maxaa dhacay waan jecelay buui rasuulka ilaahi suuradan qul huwa allaahu axad rasuulku wuxuu yidhi xadiiska bukhaari baa soo saaray rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jacaylkaad jeceshahay jannaduu ku geliyey buui suuraddaas unbaabu dee ka adkaa aad buu ugu celcelin jiray isagoo suuradaha qaar kalena dee markaa qofku waxa uu jecelayu akhrisanayu xafiday dee waxaaba laga yaabaa yaryaraysti male waa qur-aanoo waa hadalkii ilaah inta uu ku celcelinaya uu ku celcelin karaa hadduu dee dadaalo oo uu intii kala akhriyana ajarkiisi buu helaya hadduu ku adag yahay uu ku celceliyo oo una laba ajar buu helaya rasuulku wuxuu yidhi qofka qur-aanka maahirka ku ah almaahiru bilqur'aan qofka xariifka ku ah maca almalaa'ikati asafarati albarara malaa'igta bararada ah macoodu noqonaya darajadiisu aad bay u sarraysaa qofka akhriyaya isaga oo ku adag yahay oo dee maarka oo ku adag isagoo akhrinayana laba ajar buu leeyahy ajarkii qur'aankana waa akrinaya dee waana ka ijtihaad waana dadaalaya maca dadaalkaas ajar laga helaa haddaad kolba akhrido tiraa ii mari ood kolba akhrido waxba laga yaabaaba bishaa ramadaanee kale inaad sha- soo intaasoo waxaa laga yaaba toban kalo jus inaad ku dartaa baa laga yaaba qofka dadaala ajarna wuu ka helayaa uuna dadaalaya marka ila- waana ka ansaxaya ilaahayna ha u fudaydiyo inta kale baaraka allahu fiikum jazaaka allahu khayran sheekh saa-ilkan waxau leeyahay sheekh een, qofkii fidya ay ku waajibtay fidyadiina iska bixin kari waayey maxaa saaran sheekhana baaraka allahu fiik bismi illaahi raxmaan raxiim qofku haddii uu fidyadii ku waajibtay uu awoodi kari waayo dee waajibku shareecada wuxuu ku xidhaya awood laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha qofku shayga waajibka ah hadduu sameeyo awood baa u shardiya hadduu yidhaahdo ma kari karo marka u fududaatuu samey marka culammadu laba qolbay ku leeyihin culammada qaar waxay leeyihin way saarantay ilaa inta ilaahay u fudaydinayo markay u fududaato idaa tayasarat ee dee umuurtu mutayasar u noqoto ayuunbuu bixinaya culammada qaar waxay leeyihin mar mar hadduu waayo dee way ka dhacaysaa bay culammada qaar walaa imika waxba uma hayo maxaan bixiyaa way ka dhacaysaa marka almuhim dee inuu dadaalo oo marka ilaahay u fududeeyo waa waa kolley waa dayn waa waxaa dee saaran kafaarada iyo fidyada iyo waa wax qofka saaran wakti go-anna ma laha marka ilaahay u furo waa inuu bixiyo waa cibaadayda wakti go-anna ma laha dee kafaaraadka iyo ka- ee, fidyada wakti gaara male marka dee goordhow markuu helo yidhaa imika waxba ma hayo ma hadduu yidhi marka dambe buu samaynaya ilaahay u fududeeyo baaraka allahu fiikum sheekh saa-ilkan waxa uu leeyahay ducada furfurashada salaada ma waxaa la akhrinayaa salaada taraawiixda ragcad kasta oo aan gudagalo mise waxay kaga filan ragcadda koowaad sheekhana baaraka allahu fiik Eh, alxamdu lilaah n salaada taraawiixdu way isku xidhan tahay marka labada ragcadoode ugu horreeya marka iftitaaxa ee uu bilaabayo ragcataynka labada ugu horreeya ayuunbaa la akhrinayaa ducadii istiftaax ducada istiftaaxa ee maaragtay wajahta wajiya ama subxaanaka allahuma wabi noocyo fara badan bay kusoo aroortay wuxuu akhrinayaa hal mar uunbuu akhriya mar ragca labada dambe iyo labada ku xiga iyo lama akhriya Ha- mar uun buu akhriya ila way isku xidhan tahay waana dee qowlka saxda ah baaraka allaahu fiikum
sheekh saa-ilkan waxa uu leeyahay een, ma bannaan tahay salaada witriga ee habeenkii la tukado in la isku xidhiidhiyo oo sida salaada maqrib oo kale ama hal ataxyaad laga dhexaysiiyo baaraka allahu fiik bismi illaahi raxmaan raxiim ee salaada taraawiix ee witrka iyada salaada dambe ee witrka ahee xagga ugu dambaysa maraysa saddex ragcadood way bannaantay inuu xidhiidhiyo laakiin dee ataxiyaad baana yeelanaya saddexdaa ragcadoodee witrka ugu dambeeya u xidhiidhin kara hadduu kala jarana way u bannaantay laba ragcadood buu tukanaya haddana xabad buu tukanaya inuu saddex ragcadood saddexda ugu dambeeya uu wada xidhiidhiyo laakiin dee hal ataxiyaadunbay yeelanayaa si wuxuu u akhriyayaa eh, wuxuu u tukanayaa si sardi ayuu u tukanaya uu xidhiidhinaya hal marunbuu ataxiyaadsanaya marka ugu dambaysa baanu ataxiyaadsanaya baaraka allahu fiikum jazaak isla su-aashan oo la xidhiidha een, taraawiixda sheekhu waxay tihi waa ruux dumara waxay tihi haddii aad ka soo habsaanto taraawiixda oo markaasi afar kacadood ay ku dhaafaan miyaad ku soo celinaysaa intii ku dhaaftay mise waad iska daynaysaa baaraka allahu fiik bismi illaahi raxmaan raxiim Een, dee mar haddii imaamkiina la tukatay imaamkiina la gashay imaamka horta saasay kula dhammaysanaysaa ilaa imaamkii waxaa laga yaabaa witirkii inay dee la dhammaysato wixii ka dhiman marka aqalka ay tagtay ama dee marka dambey kacdo ayay dee tukanaysaa xagga dambey ka tukanaysaa laakiin iminka imaamkan yaani khilaafin imaamkan ha la dhammaysato maca witirkii dee la dhammaysanaysaa marka saasay salaadii ku xidhantay markay xaafadii iska tagtaa ama dee la socda ama saacadaha dambe ay kacdo wixii ka dhiman ama laba ragcadood ama afarba hadday dhaafeen way dhammaystirayaan xagga dambe ha ka tukato imikana iimaamka bay la dhammaysanaysaa baaraka allahu fiikum jazaak sheekh su-aashan kale waxay tahay isla ruux inan ayaana soo weydiisay waxay tihi sheekh markaad tukanaysid masjidka waxaa jirta xagga dumarka inay dhacdo habla hagaajiya safafka iyadoo salaada lagu guda jiro waxaana jira xadiid odhanaya low yaclamu lmaaru bayna yaday musalla ilaa aakhiri alxadiid markaa dembi ma- ma ma ku dhacaysaa ruuxa dumare iyadoo salaada hormar maraysa afiduuna baaraka allahu fiikum bismi illaahi raxmaan raxiim iimaamka mar hadduu qofku dee iimaamku uu tukinayo mar haddii iimaamku uu tukinayo qofka dadka ma'muumiinta ah ama jamacaba waa la hormari karaa jamaca iyaga iimaamku mar hadduu sutro leeyahay oo dee xagga hore iimaamku dadkii tukinayo dadkan jamaca waa la dhex mari karaa waxaana u deliila dee xadiiskii ibnu cabbaas waa kii ibnu cabbaas isagoo neef wata sufuufta xataa waa kii intuu dee neef ka xidhay waa kii sufuufta soo dhex maray marka dadka ma'muumiinta la tukinayo waa la dhex mari karaa iyaga way bannaanta dadka ma'muumiinta qaar ba sidaa ku odhanaya oo ama ku joojinaya mar haddaad iimaam leedahay sutrada iimaamka kugu filan ba ilaan iimaam baa ku tukinaya adige sutratul iimaam waxay sutro u tahay dadka ma'muumiinta marka dadkan ma'muumiinta dadka la tukinayo waxaa kuu sutro ah iimaamkuba kuu sutro ah taa waa inaad aad u fahanto haa markaa dadku hadday ku hormaraan dhib male haddii albaabkaasi xidhmay ama kaa kala xidhmay dadku halkan maraanay xagga sare ay u tallaabaan dhib male ma'muumiinta ama dadkan la tukinayo waa la hormari karaa bimacnaa way bannaantahay in la hormaro iimaamkumaa la hormari karin waayo iimaamku hadduu sutro samaysto waad iska ilaalinaysaa ama waxaad iska ilaalinaysaa qof keligii halkaa ku tukanaya oo dee sutro leh inaad isaga iyo sutradiisa kala dhex marto hadday bannaan tahay oo meel bannaan la iskaga tukanayana halka uu sujuudda dhigayuunbaad iska ilaalinaysaa isaga iyo halka dee is leedahay halkaasi waa sujuuddii halkuu saarayey madaxa ayuunbaad ka yara durkaysaa meesha waad iska maraysaa ila dadka qaar baa bannaan ku tukadaa marka halkaa iyo inta sujuuddiisumaad ka fogaanaysa halkaa uu dee foodda dhigayo ee isaga ku beegana ee ku la siman ayuunbaad dhinaca kale ka maraysaa hadduu qofku dee sutro samaystana dee waa dhagoo xagga dambamaad aayar ka maraysaa dhibba male sutrama dhinaca kale ama gidaarka dhinaca kalead ka maraysaa baaraka allaahu fiikum
sheekh su-aashan kale waxay tahay ducada afurka la akhriyo miyay ka horeysaa afurka mise way ka dambaysaa baaraka allahu fiikum bismi illaahi raxmaan raxiim ducada la akhriyo marka aafurka way ka dambaynaysaa sida saxda markuu qofku aafuro ayuunbuu akhriyaya culammada way jiraan qaar yidhaahdaa xagga hore baa laga akhriyo qaarna waxay dhahan xagga dambe marka markuu qofku dee cuntadii dee u gaajoonayaa bismillaah uu yidhaahdo cuntadii xagga dambe u ducada ka akhriyaya dahaba dama wabtalat alcuruub wahabata alajru in sha allah xadii waa xadiis saxiixa xadiiska allaahuma laka sumtu kaasi waa daciif isagu marka xadiiskaasi waa daciif wa calaa risqika aftartu laakiin waxa saxiixa dahaba dama wabtalat alcuruub wahabata alajru in sha allah waa xadiis xasana ama uu sugan yahay ba xadiisu marka xadiiska sugan in la qaato ayaa markaa ducadu xagga dambe maraysa baaraka allaahu fiikum sheekh su-aashan kale waxay tahay cudurdaarada qofku u afuri karaa maxaa ka mid a baaraka allaahu fiikum waxyaabaha cudurdaarka ah ee qofku u aafuri karo waxaa ka mid ah xanuun ilaahay haynaga ilaaliya qofku hadduu dee xanuun ku yimaado cudurdaar buu leeya u cunaya xanuun adag oo dee dhib ah hargabka iyo qufca iyo waxyaabaha yarare fudude dee iyadu dhib ma leh laakiin dee xanuun weyn baa laga hadlayaa qofkii dhib ku keenaya marka hadduu xanuunsanayo aad u xanuunsanayo wuu is jebinaya safarka hadduu safar galo ama dee socdaal galo waxa bannaan inuu iska cuno waayo dee cudurdaar baabuu safarku weeye waxaa kaloo ka mida dee qofkii dumarka ahaydee ama xaamilka ahaydee uurka lahayd ama markaa naaska nuujinaysa cudurdaar bay iyaduna leedahay xaydka iyo nifaaskuna dee wax xanuuno iyaguna waa noocaa dee ilaahay tabaaraka wa tacala uu ku qoray dumarkii ama xayd baa ka imanaya ama nifaas iyaguna cudurdaar bay leeyihi qofka weyn kabiirka ahee ama lab bahaada ama dhadig bahaadee weyn ruuxa weyn dee ku iska jilcayba ama dee soonkuba ku adag yahay qofkaasina dee cudurdaar buu leey iska cunaya fidyana uu bixinaysa inuu tilmaamo marka wax allaala waxaasoo dhan dee waa loo fudaydiyey soonka waa taysiir waa loo fudaydinaya shareecadeennuna way fududahay qofku markuu cudurdaarku ku yimaado ha waan xanuunsanaya ilaahay baana dee egu xaaladiisa isagaana dee ilaahay daalacanaya mar allaala markuu soomo markuu cudurdaar ku yimaado wuxuu ruqsa u haystaa waxa u bannaan inuu markaa iska cuno baaraka allaahu sheekh su-aashan kale waxay tahay toobniinku soomka maje- ma jabiyaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
toobinka in las toobo maalin rabadaan xukunkiisu waa maxay markaa culammada qaarna waxay dhahdeen qofku hadduu istoobo maalin rabadaan soomkuu ka jabaya aftara alxaakimu walmaxjuub rasuulku wuxuu yidhi ka toobayna way ka jabtay ka la toobayna way ka jabtay kaasi waa xadiis madhabka labaad ama dee qowlka labaad maye waa laga yaabaa in awooddiisa ay daciifto laakiin soo kuma jabay waxaa ansaxay ama sugnaaday inuu rasuulku istoobay isagoo saa'ima waa xadiis bukhaari baa soo saaray ixtajama calayhi salaatu wasalaam wa huwa saa'im isagoo saa'ima oo rasuulku sooman ayuu istoomay markaa way ee, soonka ma jebinayso sida saxda ah khilaaf baa jira laakiin soonka ma jebinayo Een, inkastoo ay fiican tahay inuu iska daayo maalintii waayo maalintii waxaa laga yaabaa dee inuu dawqo Ee, qofkii dhiig baa dee laga shubaya ama madaxa laga tooba ama dhabarka laga tooba ama lugahabaha laga toobe qofka marka la toobo dee dhiig baa ka baxaya weliba dacfi baa dee ku imanaya marka waxaa fiicanba inuu habeenka u istoobo baaraka allahu fiikum sa baaraka allahu fiik sheekh intaasay ku eegyihiin su-aalihii ee naloo soo diray aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala soomkeena iyo qiyaamkeenaba inaga aqbalo ilaahi subxaana wa tacaala sheekhana miisaanka xasanaadka ugu daro kiisa dembiyadayna ilaahi subxaana wa tacaala ha kaga tirtiro wabaaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum